halkaan ku sugannahay waa howlka daawad oo ay saaki ay ka bilaabatay doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kursiga tirsigiisu yahay ay ku tartamayeen xamse axmed barre axmed maxamed maxamuud ayaa ergadii u codaynaysay waxa ay u kala codeeyeen codad ah halka xamse axmed barre uu helay cod halka musharaxi kale ee la tartamayey ee axmed maxamed maxamuud uu helay cod halka cod ay hallaabeen sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland mudane siyaad maxamed mursal ayaa markai ay dhammaatay tirinta codadka waxa uu warbaahinta la wadaagay inta codad ee kala heleen musharaxiintii tartamaysa ee ku tartamaysa kursiga tirsigiisu yahay hoob codbixintii la tiriyey xamse cabdi barre wuxuu ku guulaystay lixdan iyo sagaal cod axmed wuxuu ku guulaystay toddobiyo toban cod shan iyo toban codna way hallowday marka wadartii aan isu geyno labada tartame waxaa kursigaas laba boqol iyo saddex ku guulaystay xamse cabdi barre
xamse axmed barre oo noqday musharaxii ugu horreeye ee baarlamaanka federaalk soomaaliya deegaan doorashadiisu ay tahay jubbaland ayaa u hambaliyeeyey axmed maxamed maxamuud oo kaga guulaystay kursiga tirsigiisu yahay
si gaara waxaan rabaa inaan u salaamo uguna mahad celiyo ergada reer tolkay ee iyagoo wakiil ka ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed ii igmaday inaan ku matelo golaha shacabka baarlamaanka koobiyo tobnaad ee soomaaliyeed waan idiin mahad celinayaa dhammaantiin rag iyo dumar intay dooratay iyo intaani dooranba waxaana idiin ballan qaadayaa inaan si sax ah iyo sidaad iga rajaynaysaan idinku matelo golaha shacabka soomaaliyeed aniga oo dareenkiinna iyo mustaqbalkiinnaba insha allahu tacaala geyn doona madasha ummadda soomaaliyeed looga arrimiyo waxaanan difaaci doonaa xuquuqdiinna karaamadiinna iyo sharaftiinna si aan u guto waajibaadka aad ii igmateen sidoo kale waxaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo u ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doono danahooda difaaca dalkooda diintooda iyo dalkooda intaba haddii ilaa idhaahdo axmed maxamed maxamuud ayaa sidoo kale asna u hambaliyeeyey xamse axmed barre oo kaga guulaystay kursiga tirsigiisu yahay oo isku ergo ay ku wada ahaayeen waxaan u hambaleynayaa saaxiibkay xamse doorashadu waxay u dhacday si cadaalad ah oo waafaqsan sharciga waana ku qanacsanahay ugu dambeyn kursigan uu ku soo baxay xamse axmed barre ayaa noqonaya kursigii ugu horreeyey degaan doorashadiisu ay tahay jubbaland oo maanta kismaayo lagu doorto iyadoo kuraasta xigtana la dooran doono saacadaha soo socta maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo